laamaha amniga ayaa sheegay inay ku raadjoogaan gacan ku-dhiigle wiil shan jir ah shalay ku gowracay xaafadda howlwadaag ee galbeedka beledweyne gudoomiyaha magaalada beledweyne maxamed ibraahim food cadde ayaa v o a u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhallinyaro ah islamarkiina goobta ka baxsaday waxaana uu shaki geliyey xiriirka ka dhexayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafadda howlwadaaga nin mataqaana oo nin dhalinyar u ahaa layiri nin jiran ma ahena layiri nin caadi u ahaa layiri ninka naagta waa tilmaantay way cabsatay ma ogi naagta way tilmaantay markuu cunuga uu tooreyda qoort ka uusi waa orday tilbuudku ka booday marka waa arkaytay waa daba orday way cabsataysan malayna marka xaafadii oo dhanaan marka xalay aan marta aan mataqaana aan howlgelin gelinay marka in la hela ay u dhowdahay hadda insha allahu tacaala tii horo bishii horo cunug yara nin a tooriya ku dhuftay ninka tooriya ku dhuftay waa waalinyaha la yidhi mana hadda ma artin lama ma ninkiina lama xaqiijinin ninkii markii la raadina waa la waaya la yidhi meel u aaday lalayahay marka taas marka nin la cuni ma ahayn laakiin kan qoortaa toos loo goy si toosaa loo beriy kan sidii xoolihii kalea quraysh maxamed axmed oo ah hooyada dhasha wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray cabdishakuur cumar maxamed maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogta suuqa xaafadda waxaana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala dhexayso oo sababtaana ay filayso in wiilkeeda loo dilay saakasagoo ciyaara waa dugsiga aadino banaanka kudhaceen ayaan ka tegay aniga basuuqley baana suuq baan aaday suuqa haddaan tagay anoo suuqa joogo dadka markii soo tukaday kabacdi waxaa la yiri guriga maydaa ku yaalo mayd baa ku yaalla haddii la yiri gabar walaashaa guriga meesha igu timid oo ayku soo raacanay meesha haddaa nin ninkaan isagoo dhintaa qalan baanu marka hadda ninkaasi nin la qalay oo kolley ujeed loo qalay waay ujeed loo qalayna allahu aclam ilaahay baa iga maan ogaan karo wiilku waa shan jir shan sano jiraacan cabdishakuur cumar maxamed maxamuud allaha la dambaabo lama rabo waxaan hadda kugu sheego oon ku yidhahdo waxaasaa wiilkaa qalay ma garanayo taliyaha saldhigga booliiska beledweyne gaashaanle maxamed macow xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horreysayba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka soomaaliyeed uga timaadaa marka kiiskaasu kiis argagixiso ahay cunuga waxaa lagu dilay guriga eridiisa hore albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada soomaaliya gumaadaysa oo qeyb ka mida uu yahay kiiskaasuna wuxuu u dhacay noocaas cunuga guriga iridkiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay gabar guriga joogtoo yaraa ala dhaamisay isla markii annaga lafteenna qaybteenna naga soo gaartay waana tagnay meeshii dhacdo hore dhacdadan u egaa jirtay wiilaa sidaasoo kale qoorta in laga gooyo layskuday iskudaygaasu runtii ma suuro gelin oo cadowgaas waa laga badbaadiyey wiilkaas waxaan dhihi karnaa marka labadaas dhacdo laba dhacdo isku eg oo isku ficiloo isku fulinayo u ekaayeen maadaama taa ay ahayd qoorgooyo iskuday ah kiiskaasna ilaahay uu ka badbaadiyey wiilkaas kaloo yar waa dhacdadii labaad oo muddo laba bil gudaheeda ka dhacda magaalada beledweyne horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil da-diisu ay ka yartahay toban jir uu nin toreysita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne